abaaraha baahsan ee ka taagan qaybo kamida gobolada dowlada deegaanka soomaalida ayay qaylidhaantoodu noqotay toddobaadyadii ugu dambeeyey mid marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaysa iyadoo la sheegayo inay xoolo badini aad ugu le-deen abaartan ayna haatan dadka bili-aadamkiihi noloshoodu khatar ku jirto oo ay u baahan yihiin gurmad ballaaran sidii uu warbaahinta u xaqiijiyey wasiirka ka hortaga khataraha iyo masiibooyinka dabiiciga dowlada deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim saamaynta abaarta darteed waxaa dhacay isu guurguur badan baa dhacay xoolaha goobihii maaragtay abaaruhu ka dhaceen waa ka soo dooleen waxaa loo soo kacay meelaha laysleeyahay xoogaa calaf baa kusii dambeeya inta badanna gobolladan ilaa maaragtay kasoo rogan afdheer waxaawey xoolahoodu laba meelood bay u dooleen meelahaasi waxaa waa dhinacan bariga gobolka doollo degmada shilaabo iyo degmada gaashaamo dhinacaas dad baa u doolay oo xoolo badan baa xaggaa u doolay xoogaa daaqa kusii dambeeya xoolo badan iyo dad badanna waxay usoo dooleen gobolkan faafan bay usoo dooleen oo iyadana maaragtay xoolo aada u fara badan oo intooda badan xoolihii nugulka ahaa ee lo-da iyo ariga ahaa oo gawaari lagu keenaybaa yaa gobolkan faafan oo dhan jooga hadda qaybo ka mid waxay u gudbeen gobolka city bay u gudbeen isuguurguurkaas baa marka jira isuguurguurkaasu dee isaga laftiisu culays buu ku keenayaa oo meesha maaragtay loo guuray culays badan buu ku keenayaa oo hadda gobolka doollo oo kale iyo dhinaca qoraxay shilaabo ilaa jarar gaashaamo culays badan baa saaran oo gobollo badan baa kusoo doolay waxaa sidoo kale maaragtay la raaray hadda toddobaad man labadii toddobaad ugu dambeysay sagaashan iyo saddex kun laba boqol sagaashan iyo toddoba bayl oo ah calafka xoolaha ama xidhmo oo calafka xoolaah baa la raray waxaana loo kala raray afartan iyo sideed degmo oo deegaanka ka mid ah oo meelihii calaf la-aanta ay ku badnayd ah yaa loo kala raray dowladda deegaanka soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay ku howlanayd sidii dadkaasi biyo dhaamin iyo raashiin loo gaarsiin lahaa iyadoo baahidu ay tahay mid aanay dowladda kaafin karaynin sida uu sheegayo wasiirka khataraha masiibooyinka dowladda deegaanka soomaalida siyaad bashuuc saniisyad hersaneed cadda star f m jigjiga